Maamulka degmada wadajir oo kaalado waaxda gaadiidka dowladda hoose ee Xamar iyo waaxda nadaafadda iyo bili-xanaagowga ayaa olole nadaafadeed ku suubiyaano ku mid jidadka dhexmarow degmada wadajir ee gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada ee degmada wadajir axmed diiri iyo agaasimaha waaxda gaadiidka cabdulqaadir cigale iyo waybayo sharaxeena ololaha nadaafadeed iyo ku suubiyeen degmada wadajir ee gobolka banaadir olole nadaafadeed oo aad u baaxad weyn ka samaynay oon ilaa haddana ka wadnaa degmada wadajir taasoon ugu dardargelinayo bilic soo celinta degmada oo ahayd qorshaha uu la yimid guddoomiyaha cusub ee degmada labada qorshe uu la yimid waxaa ka mid ahaa amniga iyo nadaafadda amniga horaan u soo qabannay waad aragtaan in degmadu ay amni tahay oo shayf tahay haddana waxaan wadnaa bilic soo celinta degmada oo aad aragtiin in olole nadaafadeed oo aad weyn ay ka qayb qaadanayaan gobolka banaadir nagala jooga agaasima ku-xigeenka iyo madaalayaasha degmada wadajir nootaa maanta inaan ka shaqaynayno lana shaqaynayno maamulka degmada wadajir oo runtii u istaagay inuu maanta ka sameeyo degmadiisa inuu soo celiyo bilicdii ka jirtay ee xagga nadaafadda haddii ahaan lahayd runtii waxay noo tahay annaga ka maamul gobolka banaadir ahaan inaan maaragtay dhiirigelina noo tahay guddoomiyihii shaqaynaayo isla markaana bulshadiisa kaashanayo inaan la shaqayno garabkiisa istaagno waxay noo tahay farxad iyo dhiirigelin waxaan aad maaragtay ugu mahad celinayaa shacabka ku dhaqan degmada wadajir oo muujiyey karti iyo dadaal iyo wada shaqayn wanaagsan ay la samaynayaan maamulka cusub ee degmada gudoomiyaga degmada wadajir ee gobolka banaadir cabdiraxmaan maxamed cali iyo weybowse fariingandiray ganacsatada ka ganacsadaasa hareero wadooyinka inuu ilaaliyan nadaafadda iyo bilicda degmada wadajir waxaan rabaa inaan baaq u diro bulshada heer wadajir bulshooy qof kasta halkudhigga duqa magaalada wuxuu ahaay saaxib hagaaji hortaada qof kasta haddii uu hortiisa hagaajiyo dhammaan waxaan gaaraynaa yoolka nadaafadda ciddii gurigeeda horteeda qashin dhigto waa kula xisaabtamaynaa haddii cadowga uu qashinkaas ka faa'iidaystee waxyaaba halis ku ah bulshada amnigooda ay ka dhacaanna mas-uuliyaddaas amni darrada keentay ayagaa lagula xisaabtami doonaa walaal ka shaqay nadaafadda hortaada maamulka gobolka banaadir iyo wedi ololo nadaafadeed oo reedlahanka nagaw bilicda caasimada taaseyti oo guddoomiyaalka degmooyinka la faray inay si wada jir ay unku shaqeeyaan bilic hanagowka gobolka banaadir